haatanna hargeysa miisaaniyad sannadeedka somalilan oo dhowaan oo doroskeeda ay soo saartay wasaaradda maaliyaddu ayaa maanta golaha wakiiladu ay duuduub ku ansixiyeen fadhigii maanta ee golaha wakiilada ayaa ansixinta miisaaniyaddani buq ka abuurtay waxaana lagu ansixiyey miisaaniyadda sanadkan oo qadarkeedu dhan yahay saddex boqol iyo labiiyo lixdan milyan oo doolar wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray furitaankii fadhiga maanta ee golaha wakiilada kadib guddoomiyaha golahaasi cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ayaa sheegay in laba soo jeedimood hor yaallaan oo dulucdoodu kala tahay in duuduub lagu ansixiyo miisaaniyadda iyo in xildhibaanadu ay ka doodaan islamarkaana falanqayn kadib cod loo qaada ansixinteeda hase ahaatee taasi waxay sawaxan iyo buuq ka dhex abuurtay xildhibaanadii golaha joogay xildhibaan maxamed jaamac oo ka mid ahaa mudanayaashii fadhigaasi ku sugnaa oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dastuuriyan ay tahay in laga doodo hase haatee guddoomiyaha golahaasi ayaa sheegay in cod loo qaadayo waxaanay mudanayaashu cod u qaadeen in duuduub lagu ansixiyo iyo in laga doodo miisaaniyadda sannadkan waxaanu halkaa kaga dhawaaqay natiijada codkii gacantaagga ahayd ee loo qaaday afartan iyo saddex mudana ogolaaday afartan iyo saddex mudana ogolaaday in lagu ansixiyo duuduub toddobiiyo toban mudane way diideen in duuduub lagu ansixiyo lix mudane way ka aamuseen guddoomiyu ma codaynin sidaasay miisaaniyadda ku ansaxday miisaaniyad sannadeedka ayay maanta ansixiyeen golaha wakiiladu oo dhammayd saddex boqol iyo labiiyo lixdan milyan oo dollar ayaa noqonaysa miisaaniyaddii ugu badnayd ee somalilan yeelato fadhiga maanta ee lagu ansixiyey miisaaniyaddan ayay ka soo xaadireen toddobaatan mudane oo ka mid ah labiiyo siddeetanka xildhibaan ee golaha wakiiladu ka kooban yahay barkhad maxamuud kaariye v o w hargeysa